bismi illaahi araxmaan bismi illaahi araxmaan iraxiim dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa membriska madasha twenty eight iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walba adduunka dacdayska joogaan ku soo dhawaada guulaystaya madasha siyaasadda caawa waxaa noogu martiya oo nala jooga laba nin oo aad loo xuseeyo haddeerna spotlightka taagan xagga mediaha oo kale ah maxay cali xaraare iyo yaasiin ducaale waad aada u taqaanaan waanu maanta ku waraysanayno waanu ka waraysano waxyaalo badan oo ay really dadku aada u xiisinaya inay wax ka ogaadaan cali xaraare shoogisa iyo yaasiin ducaale ku soo dhawaada cali iyo yaasiino aad iyo aad baad u mudan tihiin cali iyo yaasiin laba ninoo aad iyo aad dadku hadda u yaqaanaan baad tihiin dadkuna waxay u baahnaayeen oo aada moodaysid in siyaasaddan naxdinta badan wararkan la maqlayo ay sida marka la dhegeysto dadka qalbigooda ay ka muuqanayso welwal badan aada u bedesheen kaftan idinkoo sidii xaqiiqda ee dabta ahayd u sheegaya cuskanayana waxyaalo badan oo caddaynaya waxaad ka hadlaysaan dadkuna hadda aada u xuseeyaan waxaan jeclaan lahaa bororta inteenaan u gudbin showga iyo siduu u dhaco iyo waxyaalihii intaad waddeen kasoo baxay waxaan jeclaan lahaa cali oo maadaamaad in badan kusoo jirtay cali xaraara in badan aad kusoo jirtay arrimaha warbaahinta oo adoo ardaya soo bilowday warbaahinta ugu waaweyn ummadda soomaaliyeed kasoo shaqaysay maantana halkaad marayso waxaan jeclaan lahaa caliow bal inaad taariikhdaadoo kooban bal horta noogu horeysid annagee dadweynaha adduunka dacaladiisa dhantaa dhegeysana
aad iyo aad baad umahadsan tahay saaxiib waxaan halkan ka salaamaya marka hore dadka madasha ku midoobay ee codkayga maqlaya aad baan u salaamaya dhammaantooda taariikhda dee uu iska way dheer tahay oo xag iyo xagga way ka dhacday laakiin si kooban oo la fahmi karo baan waan usoo koobayaa anu waxaan ku dhashay magaalada hargeysa iyadaan ku koray elementariga ka galay ilaa dugsigii sare dabeetana xamar baan tegay polotechnicalkii baan galay dabeetana egypt baa lay diray waan soo noqday waxaan ku shaqayn jiray oon ahaan jiray surveyor oo ahayd wixii aan marka hore bartay surveyinkaan bartay afka talaariga malaa dadka waxay inta badan aada u yaqaanaa jometer oo kale waan muddo ku shaqeeyey markii dambena waxaa isugu soo hortay inaan journalismkan oo yaraantaydii aan aada niyadda u hayn jiray inaan galo marka beriga hore waxaan kasoo bilaabay qoritaan inaan journaaladii wax ku qorqoro dabeetana waxaan aada u xiisayn jiray dhegeysiga idaacadaha ilaa yaraanteeda bay igu abuurnaa markii dambana dee waad la socotaan oo idaacado caalamiya ayaan lasoo shaqeeyey muddooyin dhaadheer oo b b c da iyo voice of america ay kamid yihiin t v ya soomaaliyeed baan lasoo shaqeeyey journaalahan lasoo shaqeeyey waxaan deganahay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota markii dambana dee waxaan u fikiray siyaasadda soomaaliduna isbeddel weyn bay marba dhinac bay u ordaysay sanadii ugu dambeeyey marka waxaan sidhi aan ka fikiraya bal barnaamij la jaanqaadi karaya siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed oo dhammaantoodba dee isku meel ay isugu yimaado wada siyaasiyiina yar iyo weynba halkee bay kaa fahmi karayaan halkee ba wax laga sixi karayaa barnaamij ku habboon oo qurux badan oo aan deelqaaf lahayn oo aan turxaan lahayn oo aan cudad lahayn oo dadka ka wada dhexin karaya waxaan runtii mar walba anu tan iyo intii dagaalka soo soomaaliya ka bilaabmay in qabyaaladda la dabar suro ama lala dagaalamo marka qabyaaladii baan eegay oo sanadba sanad ka dambeeya way sii kobcaysa dhiiggii dadka ayay gashay taa qodobkaas niyaddaan ku hayn jiray waxaan kaloo niyadda ku hayn jiray hantida ummadda soomaaliyeed oo iyadoo aan dibadda waxba uga baahnayn ay siyaasiyiintoodii iyo liiderskooda hogaamiyaashoodii ay maalqabeenna ku noqdeen billionaires iyo millionaires ay ku noqdeen ummadiina ay markaa ku dhaliyeen abaaro iyo gaajo iyo sila iyo tahriib oo ay baddi ku dhammaadeen marka waxaan siri qor qodobkaa musuq maasuq ah ayaa isaguna ka mid a tiirarka ugu waaweyn ee soomaali burburiyey ee u baahan in laga hadlo waxaan kaloo iyadana ka fikerayay in aanay jirin hay-ad la xisaabtanta mas-uuliyiinta iyo hogaamiyaasha soomaalida marka waxay samaystaan maamuladoodu waxay ugu magac daraan hanti dhowr oo ah guddi hantidii ummadda iyo hantidii xukuumadda ay gacanta ku haysay ilaalinaya oo la xisaabtamaya dadka mas-uuliyiinta waxaan ogaaday in hanti dhowrayaashaasi ay yihiin dad xukuumadahaasi ay iyagu samaystaan oo ah dad dilaaliin bow ah oo iska baddaa inaad cid la xisaabtamaane iyagu howlo kale oo fara badan uu tashiil u sameeya marka waxaan jeclaystay in si dimuqraadiyada maadaama idaacadihi imika ay fara badan yihiin meelo badan oo laga dhiiban karo aaraada iyo afkaarta ay badan tahay in markaa la sameeyo barnaamij ku salaysan inuu la xisaabtami karayo hantida ummadda soomaaliyeed dadka meel marsanaya iyagu markaasi gurye ka dhisanaya hanti ka samaysanaya ummadooda iyo shacabkoodana gaajo ku dilaya waxaan markaa ogaaday in marka taa la sameeyo la xisaabtanku ay ka iman karayso xataa heshiisyada ay dibadda ku galaan in la dabageli karayo haddii dadaal fara badan la sameeyo oo laga magadhalin karayo xaqiiqda dhabta ah iyo waxay dadkaa kula soo heshiiyeen waayo waxaa jirta marka ay gudaha kusoo noqdaan in waxa ay dala dalalkaa kale kula soo heshiiyeen inay ka been sheegaan oo ay wax badan qariyaan taasina ay keento in khiyaab ay timaado calaa kulli xaal waxaan kusoo koobaya markaa taariikhdaasi waxaan la jaan qaadaya un ummadda soomaaliyeed intii ay dhibka kusoo jirtay intii isbedeladu ay ku imanayeen waxaana ka mid ahay dadka jecel in ummaddu ay midoodo walaalowdo ay qabiilada meel iska dhigto intii hore iyo wixii hore u dhacay la yidhaahdo dabayshaiyo daadku ha qaado bage cusub ummaddu ha furato ha soo baxaan dad dadkii hore waaweynaada oo gabooba ee jiirashan dambe ee dhalinyaradii meel ay lasaan qaadi karayaan oo ay ka bilaabi karayaan oo aqoontooda ay ku dabaqi karayaan marka sidaasi ayaanu barnaamijka asaaskiisii aanu ku bilownay
aad baad umahadsantay cali inoo taariikhda kooban iyo sida wadaxinta cad aadna siisay haddaan usoo gudbo yaasiin ducaale yaasiin adiguna si yaroo kooban haddii aad nooga warrantid taariikhdaada iyo inuu hawshan aad maanta kuji ku jela jirtid siday ku timi iyo saad u wedid kusoo dhawow adoo mahadsan
aad iyo aad ayaanu marka hore u salaamayaa dadkana dhegaysanaya oo ku xidhan madasha twenty eight ama labaatan iyo sideed mar labaadna waxaan salaamayaa saaxiibkay cali xaraare oo aan wada daadigno barnaamijka kaftanka siyaasadda iyo saaxiibka warayska naga qaadaya isna aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kolley anugu dee cali waa ka yarahayo janis uma helin aan dawladdu ima ii dirto oo meel ii dirto waddan kale ii dirto laakiin haddaan iisoo koobo anugu waxaan ku dhashay maga gobolka sanaag magaalada ceergaabo dugsigaygii dhexe halkaasaan kaga soo baxay farsamada gacanta ayaan ilaa dugsi sare ayaan ka galay kadibna heer jaamacaded waxaan ku dhamaystay waddankan qurbaha maraykanka waxaan ahay i t barnaamijka ama si aan u galay hawshan anigu horta waxaan ka mid ahaa waagii websaydada galgala oo aada caan u ahaa ayaanu wax ku qori jirnay qoritaan badan aanu samayn jirnay hadda siyaasadana aan kusoo qori jirnay meelaha markaas ku habboon ama meelaha ay markaas aanu rabno bal in wax laga qabto marka kadibna waxaanu samaysanay tifiyo badan hadda waxaanu wadnaa barnaamijka la yidhaahdo kaftanka siyaasadda siduu calibado u qeexay kaftanka siyaasadda waa kaftan run ku dhisan ama siyaasad xaq ku dhisan had iyo jeerna waxaanu eegnaa waxyaalaha soomaaliya ka dhacaya oo markaa dadyow soomaaliyeed oo aad u fara badan ayaa yidhahda had iyo jeer waxaad taabataan dhinaca khaladka ama ay galaan hadday noqon lahayd madaxda soomaaliyeed ama hadday noqon lahayd had iyo jeer waxaanu dee dadka aanu tusnaa siyaasiyiintana aanu taabsinaa bal inay arkaan oo nala arkaan bal khaladaadka ay samaynayaan had iyo jeer ay samaynayaan ama hahaato dowlad goboleedyo dhibaatooyin dee badanina way iska jiraan oo sida calibada iniin sheegay soomaaliya dee waa isku hal reer laakiin dee waxay u kala jajaban tahay iska qabiil qabiil iyo gobol gobol oo mid kasta marka gobolkiisa ama wax laga sheego wiigaas oo dhan kaftanka siyaasadda oo u cadhoonaya laakiin marka wiigka dambe laga duwo oo dhinac kale loo duwo wiigaas waxa weeye kaftanka meel fiican baad ka tuurteen marka had iyo jeer waxaanu kusoo qaadanaa anuna si kaftana siyaasadna ku jirto runna ku jirto ayaanu wax u eegnaa wiiga wixii dhacayna wiigaas oo dhan ayaanu soo ururinaa gobol kasta waa eegnaa hadday noqon lahayd puntland somaliland khatumo jub- jubbooyinka dhinaca south west meel kasta ama dowladda federaalka haba ahaatee meel kasta waxaanu eegnaa had iyo jeer waxyaalaha siyaasaddu siday u socoto qaabkay u socoto had iyo jeerna waxaanu dee u hadalaa dadka dhibaataysan oo markaa warbaahintu aanay geeri karaynin oo iyagu de markaas tifiyada ha ka hadleen ama iyagu hanala soo xidhiidheen had iyo jeerna aanu u iftiiminaa dhibaatooyinka ay ku samaynayaan dadka marka iyagu maamula marka intaasaan kusoo koobaya aad baa uga mahadsanta haddaan intaa ka gudbo aad baad mahadsantay labadiina sida kooban aad taariikhnayna iyo showgu hab socodkiisa aad nooga warrayseen cali iyo yaasiinow muddu hadda showgu sheeg siduu yaasiinna ka yaro dhawaajiyey soomaalidu xoogaa waa yara sensitive ama si yaroo fudud baa haddii loo tartaabto weliba haddaynu ognahay maamuladooda sasi siyaasiyiintooda sibaad moodaa xoogaa inay inay u yara maaragtay boodaan wax reactiona oo ka yimi sidaynu hadda ognahay haddaan dib ugu laabto telefishinada waaweyn waxyaalo badan baa kala qabsaday iyaga iyo dadka siyaasiyiinta ama ama maamul goboleedyada waxaadi gaadhay cunaqabateyn gaadhay showgooda inaan ereada ka bixin yacni rag la yaqaano warinnimadana lagu yaqaanay waxooduna ay cad yihiin oo qeexan yihiin oo investigation badan iyo xaqiiq ku salaysan actionkii ugu horreysay aad dareenteen intaan hadda si fiican laydiin baro oo laydila qabsan maxaa ugu cuslaa cali kusoo dhawow
wallahi dee sidaad ka dhawaartay horta dadku waa iska sensitive oo nin waliba meel yar buu qoqobtay meeshu markaa u haystaa inay ay tahay dawlad qaramada midoobey ku jirta marka in laga taataabto oo khaladaadka ay ku jiraan cadaalad darrada ay ku jiraan dulmiga ay ku jiraan in wax laga sheego oo la saxo ma ogola taas waa iska sifada caamka ah ee marka hore aad filaysid ba in ay dhibaato ama caqabad kugu noqon karto lakin an waxaan aaminsanahay ummadda soomaaliyeed waxaan doonayaa inaan inaan baro waxaa runta la yidhaahdo soomaalida horta ma jeclaa soomaali oo dhanba aad bay uga warweegaan waxay jecel yihiin sheekooyinka beenta ku salaysan ama khiyaaliga inay isku maaweeliyaan waxaad ka garan karaysaa iminka social mediaha oo kale facebook haddaan soo qaadano qofba qofka uu ka been badan yahay ee uu ka waalla as yahay ayaa aada loo dhegeystaa qofka duuba kilib ah in ummadda soomaaliyeed wacyigelin ay u noqoto oo taariibta la iska daayo ama dhirta jarideeda la daayo viewersku helaa dadka daawada waa dad aada u yar marka waxaad garanaysaa dadku xaqiiqda inaanay dooneyn ee ay doonayaan khiyaaliya iyo dadkaas ka qeerqeelinaya marka waxaan ogaaday in lagu soo dhawaado inay quman tahay waxaan la runta ama waxaa dhabtahay jira marka waxaan aan dareemayay in sidii yaasiin buu ka dhawaajiyay marka gobol lasoo haba qaado in dad badani qaarkood ay xoogaa dhibto laakiin waxaan u sheegay anuu dadweynaha in ay la qabsan doonaan marka runtaa lagu celceliyo celceliyo lix biloodba ha gaadho afar bilood shan bilood wax doonaysa ha gaadhee in xaqiiqdii qofkuu ogaanayo inaan u jeedin meel gooni iyo qof gooni ay tahay in waddankaaga hooyo dhibaatada ka jirta aad doonaysid in aad u bayaamisid ummadda soomaaliyeed si ay isbeddel u sameeyaan oo ay ka toosiyaan meelaha qalloocan ee aad tilmaamisid runtii iminka qodob aan odhan karayo alla ilahay dhibaato weyn baa naga hortimi oo noocaasa ma jirto feedbacka aan heli jirnay berigii hore eeaan cusbayn ama hawshan ku cusbayn iyo feedback iminka aanu helno aad buu u kala duwan yahay waxaad arkaysaa markaa dadka feedbacka dhinaca positiveka oo kale marka boqol qof aan tusaale usoo qaadano waxaan helnaa sagaashan iyo in ka badan in ay yihiin dad dhinaca wanaagga ama positiveka u arkaya iyadoo toban kale ama shan kale ama toddoba kale oo ku dhashay xilligii qabiilka iyo seefta laysu sitay iyo colaadaha ayunbaa iyagu markaasi u arkaa in ay inaadeerkood difaacaan ama reerkooda difaacaan ama gobolkooda ama degmadooda waa aragtidooda taasi markaa marka iminka dhibaato weyn oo aan tilmaami karayo oo na soo wajahday ma jirto
maasha allah me waa arrin aada u wanaagsan daamin dee waxa weeye marka sidaa loo soo dhaweeyo waa wax la sugayo oo la saadaalinayo dadkuna aad baad ugu mahadsantahay hal yow meelo badan baad taataabataa maamul goboleedyada magaalo magaalo tuulo juulo hadda sida usoo dhaco meelahaad ugu jeceshihiin inaad jooguna ku baxo ama kabsanku ku baxo idinku inaad jeceshihiin halkaa inaad xoogaad u maaragtay aad tirahdaan le halkaasku ku jiraaye ama ha noqoto nin mas-uula ama maamul ha noqoto ama dhacdo cajiib oo area ka dhacday ha noqote haddaad dib u noqotid kuweebaad aada u xusuustaa isidhahdaa wallahi arrintaasi wax mar walba maskaxdaad kusoo noqonaysaa intii kabtankii siyaasadda barnaamijkeeda aada weyn
waxa weeye barnaamijyadii baxay oo kale yes ah
horta marka ugu horeysa habka aan u shaqeyna waxa weeye marba meesha issue aan filayn allayda halkaasay ka taagan tahay oo toddobaadkan ay arrimo badan ku cusub yihiin ayuun baanu fox ka saarnaa ma aha inaan marka hore nidhaahnaba gobol ama meel degan oo siyaasadeeda degan tahay oo halkaa aynu qori qoreyna wax ka soo saarno laakiin waxa weeye meelaha markaa toddobaadba meel iyo arrin baa jira marka toddobaadka gobolka arrinkaasina ka taagan yahay waxaan jecelnahay inaanu isaga wax ka soo qaadano waxaa noo sahla in aanu wararka helnaano waxa weeyaan in anagu aanu cagahayaga ku doonano oo aanu telefoonno adeegsano dabeetana aanu xaqiiqda dhabta ah meelo kala duwan iyo jihooyin kala duwan aanu soo kala saarno waxa weeyaan barnaamijyada aanu sii dayno jawaabta ay dadkuna siiyaan ayaan ogaanaa meeshii ugu darayd ama ugu fiicinayd ama ugu qosolka badnayd ama ugu xaqiiqda badnayd in markaa ay tahay pointka ay dadku tilmaamayaan kuwii ugu dambeeyey markaa haddaan tusaale mid usoo qaato waxaa dadku ay aada usoo jiidatay oo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ilaa qurbaha waxa weeyaan qodob aanu ka sheeg ka sheegnay protocolka dowladda cusub ee farmaajo uu hogaaminayo oo dabeetana aan tilmaamnay in yuusuf garaad si cad kamarada kamarada oo haysa oo dhibay lacag dabeetana uu jeebka jeebkiisa uu ku ritay lacagtaasi ayaanu markaa xaqiiqdeedii iyo dabagelkeeda waxaan ku tilmaamnay inay ahayd isxambaar yuusuf iyo rag lamidii ama wasiirka arrimaha dibadda iyo rag lamidii ay ku shaqaynayeen iyadoo dawlado ka horreyba ay nidaam isku soo jira ay ahayd oo waxaa lagu shaqayn jiray oo meel kasta la tago shan nin saddex nin afar nin lacag inta laga qaato lagaga tegi jiray dabeetana qodobkaasi saameyn weyn buu yeeshay feedback fara badan madax fara badanoo dawladda ka tirsan baa iyaguna nala soo xidhiidhay dabeetana waxaanu ka dabageynay toddobaadkii ku xigay erdogan madaxweynaha waddanka turkiga oo salaamaya wafdigii soomaaliyeed oo nin kamid a oo aada u da-yar oo qiyaastii labaatan jira ayuu odaygu aada ula yaabay ama madaxweynuhu aada ula yaabay marka wuxuu ku yidhi how old are you da-daada waa misa dabeetana yarkii af ingiriisigii buu garan waayey marka odaygu madaxuu raxay markuu laba jeer ka celiyey wuxuu ku yidhi markaa too young to be a diplomat inaad noqotid nin diblomacia da-daadu aada bay ugu yar tahay marka mid baa ka dhinac odhanaya waa twenty four waxay muujinaysaa marka isxambaarkii aanu ka sheekeynaynay in raggaa da-da yaryar ee labaatan jirada ee diblomaasiyiinta lagu tilmaamaya ay qeyb ka tahay taas waanigu ahay waan ogaa iyada oo qodob saameyn fara badan yeeshay buu ahaa qodobo kale oo kolle yaasiin laftiisa xasuusan karana way jiraan oo iminka aanan maanka ku hayn
may aad baad u mahadsantahay yaasiin haddaynu taaba weydino ku lixino waa run waanuna aragnay arrintaad weliba dhinaca dhigteen markii yuusuf garaadiriboorka ka duulayay iyo markii ay wufuudi soomaaliyeed islaamayay madaxweynaha turka wano marka waxa weeye yaasiin waxaan weydin lahaa mid kale oo aad ciidan showgiina kusoo dhigteen oo badan baa jira yacni sida hadda calagu sheegayna dadka mas-uuliyiintu kollaba way dhegeystaan oo wartan oo kaftankii maanta dhacay ee siyaasadda tulan baa lagu soo hadal qaadiyo maxaa nagaa yidhi haddii waxaad yaro khaladeen sidee baad ugu horjeedi kartaa waynu aragnay yaasiinow keli baad soo saartay baa jirta markaa oo madaxweynaha dowladda federaalka mise soomaaliya oo duulimaadkiisa badan markaa dareemayay inuu duulimaadkiisu aada u batay lana sheegay unay eg tahay inuu kabtanka siyaasadda ka arkay arrintanaa sheegtay bal taa nooga warran adiguna bal sida ay u dhacday iyo sidaa u dareenteen talooyinkii in la qaadanayo wax kaba muuqato ay muuqato sidawyar a aad iyo aad baad umahadsan tahay su-aasha haddii aan kaaga jawaabo markii ay kabtanka siyaasadda markaanu eegnay waxaan mar jeegaraynaa had iyo jeer madaxweynaha markuu cambaynka ku jiray waxyaaluhu kusoo cambayn gareeyey oo markaa noo caddaynaysa waxyaaluhu hadda samaynayo si aanu u xidhiidhsiino dadkuna noo fahmaan wax saxa aanu ka hadlayno madaxweynuhuna bal wixii uu ku cambayn gareeyey ama door lagu soo doortay waxyaalo ka mida bal inuu sameeyey waxaanu baadhnay aanu raacnay khudbadihiisii hore waxyaaluhu ku khudbadeeyey oo uu diidanaa madaxweynaha waxaanu soo helnay clib sheegaya in uu madaxweynuhu isagoo hadlaya shacab soomaaliyeedna la hadlaya uu madaxweynihii ka horreeyey ama madaxweynayaashii ka horreeyey uu ku eedeynayo inay raacaan diyaarado waktigoodana ku lumiyaan lacagta dalka iyo waddankana ay ku lumiyaan waktigooda madaxweynena ay ku lumiyaan dal shisheeye inay aadaan marka wuxuu leeyahay madaxweynuhu ma suurto gelayso inaanu diyaarad iska raacno hadda meel iska aadno dadka lacagtiisa iyo waktigiisii aanu ku ciyaarno haddana waxaanu soo ogaanay inuu madaxweynuhu isagoo wax yar joogay uu u dhoofay sacuudiga imaaraadka turkiga kenya etoobiya inuu waxaasoo dhan u dhoofay isagoo wakti yar joogay kadibna waa baadhnay diyaaradii uu raacayna waa soo bandhignay clibka laftigiisa oo markii hore uu ka cabanayo inuu madaxweynayaasha hore ay dhoofeen ayaanu soo qaadanay marka madaxweynuhu laftigiisu waa arkay waana garwaaqsaday wuuna sheegay clibkayagii hadda ayaanu ku soo darnay isagoo leh warbaahinta ayaa laga sii daayey inaan diyaarada raaco oo aan jeclaaday diyaaradaha raacitaankooda ma aha eh si kale uu dhigay wuxuu yidhi waxaan ka helay casimaado madaxweynayaasha waddamada diyaaradahana waa diyaarada loo soo diro brefdaha qaabkaas ayuu madaxweynuhu uga baxay kuna dacwooday hase ahaatee kolleji madaxweynayaasha ka horreeyeyba brefedna waa loo soo diri jiray diyaarada brefeda de kolley lacagtooda iyagu soomaaliya de lacag ay ku raacdo diyaarada ma haysatee kuwaasun baa loo soo diri jiray marka taas haddii aan ku noqdo si dhibaatooyinka ka dhacda ama kaftanka siyaasadda dadyowo badan ay ka xanaajiso waxaa jira iyadana gobolka aan kasoo jeedo waayo kaftanka marba meel buu marayaa waxaa inii sheegaya xoogaa yar inii taabanaya bal qabiilku dhibka uu leeyahay inuu hoosiisi degayo xitaa gobolka aan kasoo jeedo oo markaas dee aan anugu aanba kasoo jeeday ayaanu ka diyaarinay kaftanka siyaasadda laftigiisa annagoo ku eedaynay abaartii ayaa waxaa la siiyey laba boqol oo kun somaliland boqol kun khaatumo boqol kun oo kale waxaa la siiyey puntland sidaas ayaa boqol boqol ooga tahay gobolada kale marka gobolka maakhir oo iyagu had iyo jeer aanu ku tilmaano inay yihiin dad iyagu markaa hurda oo aan dee iyagu markaas dowlad goboleedkooda ama meesha iyagu degan yihiin aan warbaahintaas saa loogu arkin ayaa maalintaa shir jacayb bay qabteen ay kaga hadlayaan in khaatumo lacagtoodii ay dhacday boqolkaa kun oo khaatumo la siiyeyna ay gobolka sanaag ay ka mid tahay marka gobolkii sanaag ahaa ayaanu soo dhignay waxaanuna soo dhignay aanuna soo hellay si aanu horeba idinku sheegay aanu had iyo jeer raacnaa rakarkii hore maxay samayn jireen maakhir waxaanu soo hellay shan jeer ay shir jacayb qabteen shantaba waxay ka qabteen khaatumo maray yidhahdeen khaatumo nima matesho maray yidhahdeen khaatumo lacagtii abaartaba ay dhacday intaas oo goor laakiin kama qabato marka ay sheeganayso gobolka sanaag somaliland iyo puntland marka lacagta loo soo marinayo puntland iyo somaliland hase ahaatee markaa waxaa na soo wacay dadyow aad u fara badan ama markaaba noo soo diray maasasho iyagoo markaa nagu tilmaamay inaanu hoos ugu degnay dhinaca somaliland amin maakhir marka kolley dhibaatooyinku waa iska dhacayaa haddii aan kaaga warramo wasiiradoo kale wasiiradu de kolley nin waliba maalinta ay ku dhacdo waxaa lanala soo xidhiidhaa wasiiro aadu fara badan oo iyagu laftigoodu markaas haya ama de waxaa laga yaabaa hadda somaliland oo kale ama puntland oo kale wasiiradu laftigoodu xarash bay isku hayaan oo sometimes waa jecel yihiin in ka kale wax laga sheego ama laga rido ay kaftanka siyaasadda lagu soo qaato marka iyaga laftigood informationo aada u fara badan baanu ka helnaa dowladaha laftigeeda dowlad goboleedyada ama dowladda dhexdeeda shacabkana laftigeeda informationo aada u fara badan oo muhiima oo marka aanu soo baadhnay oo xaqiijino ayaanu ka helnaa marka intaasaan kaga baxaya aada umahadsan may aada baad u mahadsan tahay yaasin sida runtaa markaad caliyow iyo yaasiinow showga aada wadaan aadna soo gudbisaan waan ognaho waa garan karaa in kollaba editing iyo nidaam farsamo lagu sameeyo intaan publicki loo soo bixin ama shacabka loo soo bixin laakiin labadiinu sidaad u wada fadhidaan waxaad moodaa nimankii hersad badan soo sameeyey oo isla jaan qaaday sida hadalku u dhacayo siduu u socdo yaasiinow had iyo jeer adigaa qosolka iyo jareexada haya caligo qoslaya weli maanaan arag adigu si siaad u qodisay baan is iraa waran adigu wana u xadaadaa ninka la yidhahdo yaasiinow dad kale aada u jaraxaysaa marka mana siin kartaan labadiinu hadda idin adigoo ha wada doorkaagii iyo caliyo doorkiisii wada oo aad ta aad ugu jeceshiin aad ka xuusataan na maqashiinaya as clip life idinkoo mas ay dadkii ku dhegeystaan dadkii horta ya- yaasiin yaasiin baa qosol badane bada qos- ha ku horeeya isagu
su-aashu maxay ahayd ee raalli ahaada Eh, barnaamijka anagoo wadnaa rabtaa mise ah idinkoo wada hadda yacni sidii aad u wadeen markii aad inood aad wadaan waa arrin saad maaragtay iskula jaan qaadaysaan saad Waaya.
isku wadaan nimankii hersel soo sameeyey laakiin maanta life waxaynu maqli jiray qofkaasi music ino life music weeye marka idinkii oo wada showgii camal inaad digaysaan ood nala joogtaan madasha twenty eight iyo showgan een, een, bandhiga siyaasadda een, bal ino klibkaa bal haddii life aad nagu siin kartaan You know, Waaya.
ugu fiicanna Waaya. waayahay eh, halka aad nagala socoteen waa kaftankii siyaasadda iyo cali xaraare haddaba hadiyo jeer waxaa isugu soo keendubirida waa cali xaraare barnaamijka inana la socodsiiya bal dadweynaha twenty eight iyo dadweynaha dhegaysan doona oo waxaan u kala baxaya cali xaraare iyo he kaftanka siyaasadda cali xaraare soo daaba waaya yaasiino hal qodob baan een aan usoo gudbinayna dadka na daawanaya waan doonaya bu- inta kalena inaynu barnaamijyadan inta saacadaha kale aynu kusoo qaadano isagoo isu dhan waay waaye hal qodob baynu eegaynaa markaa haye Een, heathrow airport ha waddanka u k ayaa laysugu yimi haye marka waxaynu ka hadlaynaa madaxweynayaashii soomaaliya oo kasoo degay airportka heathrow waa sax
dabeeto waxay noqdeen toddoba madaxweyne haye
toddoba calan kala wadata waa cajaayib haye marka dadkii meesha imanayay ee taageerayay ee gobol walba madaxweynahooda waxay sitaan calankii gobolkooda matalayay meel gooniyayna taagnaayeen haye marka waxay ahaayeen sidii toddoba waddan oo shacabkooduna ay isu eg yihiin muuqaal ahaan oo Haye.
toddoba calan wata oo toddobadoodii madaxweyne soo dhaweynaya soo dhawa haye soo dhaweynaya dhinacna marka laga eegana de waa soomaaliya wadda soomaaliyeed haye dadka airportka jooga gaaladu waxay u qaateen in toddoba waddan oo afrikaani ay Ha, meesha shir ku leeyihiin london laydhaha madaxweyneyaasha badana haye marka mid walba soo dhaweyntiisa iyo sacab timistiisa wati waa sax marka dowladda ingiriisku aad bay ugu farxday oo waxay tidhi alla ilaahe gumaysiga aynu gumaysanayna soomaaliya ha kumaynaa khasaarin waa sax waayo cadaawaddii aynu ka dhex dhalinay iyo qaybsanaantii aynu ka dhex dhalinay ayaa halka airportka hidro inooga muuqata haye
Een, toddobada madaxweyne marka waxay isugu yimaadeen airportka airportka ayay ku kulmeen weliba waxaa ka maqnaa ha oo dadkii meeshiiba ay isweydiinayeen ha een, madaxweynaha maamulka khaatumo cali xariif galay
diyaarada ka taga haye dabeetna cali khaliif way diyaarada kamay tegin cali baan la xidhi waxaan ku madaxweyne ha ragga ay halkaay ku leeyihiin airportka adigu xagaad ku maqan tahay waa sax marka wuxuu yihi warniyo liiska de berigi hore waa ku jiri jiray madaxweynayaasha ha doorkan somaliland ba ay galaafatay ya waa sax marka de clibkaas oo kale iminka inkastoo aana t v ahayn ama meel lanaga mu isku meel mama joogno galasta runtii anna saint paul baan joogaa nooxa joogtaa minneapolis waa tusaale aynu siin karayno dadka noloshan twenty eight-ka aada iyo aad Inaga- aada iyo inaga aad ma dhegeysanaya.
exactly een, si wanaagsan orinaya hadii aad inoo dee arrintan training badan iyo dee mudaad kusoo jirteen iyo khibrada hore ulahaydeenba si Mm.
fiican fiican inaanu daawanayno dee sidii aanu kaga daawan jirno kale u daawanayno waa keed qosolkii yaasiin iyo adiga iyo baashi xaragaynaya aad baad umahadsan caliyow ayaamahan dambe inuu ma dhacda inuu gaaro showgiiyo soo baxay shalay oo kale inuu isku shareero ilaa boqol kun oo qof ku dhowaad ama toddobaatan kun afartan kun with a one day marka waxaad moodaa dadka fiyu garaynaya ee idinla qabsadee sugaya inaad soo saaraysaan barnaamijka cusub ay aada u badisaan waxaanu kaloo arkaa soo saartay dirtay shuhuuda cusub xayeysiis waad leedihiin yani iloda haddaad doonaysa noloshaada inaad ku xayeysiisatid een, noo soo dir oo aad samayseen Een, ma laga yaabaa inaad futureka tvc isku rogtaan ama contract shaad ugu jirtaa tviyada ugu waaweyn ee soomaaliya inaad ka heshaan oo aad showga sii ballaarisaan oo mid hal mar keliya oo life oo kale sida haddaad noogu sheegaysaan laga daawado soomaaliya oo dhan iyo meelaha dadka dadka af soomaaliga ku hadla ay ka heli karaan qorshaha midi kugu jirtaa oo dee kolaba loog jirama hawshan aad wadaan
wallahi walaalood horta dee ma talaliyin hal iyo habeenna waa ka fikirnaa sidii barnaamijkan maadaama viewerska sidaad sheegtay ay aada u tiro badan yihiin inaan usii qurxino inaan usii ballaarino inaan u sameyno axis ay si fudud ugu geli karayaan oo ay ula soo bixi karayaan Een, iyo design quruxda gudaha barnaamijka qaabka u dhisan yahay marka intii iminka aad sheegtaba waa waxaanu maanka ku hayno oo aan doonayno mustaqbalka inaanu sameyno yes
waa war fiican weeye een, aad iyo aad baad umahadsan tihiin maxaad inoo da dadkan hadda idin dhegeysanaya adduunka dacaladiisa laga yaaba in ka dhegeysaan iyo inta joogta hadda madasha twenty eight ee live idin dhegeysanaya een, maxaad yacni u sheegi lahaydeen oo showgiina iyo waxyaalaha maad damacsantihiin ama waxyaalaha aad dooneysaan publicly in loo ogaado oo aad dooneysaan in halkan laga maqlo adduunka oo dhan laga maqlo aada noo soo gudbisaan idinkoo maas
waayahay aan ka horeeyo Een, horta marka ugu horeysa aad iyo aad baad mahadsan tihiin Ee, barnaamijkan kaftanka siyaasadda la yidhahdaa ma aha barnaamij aniga iyo yaasiin aanu iska leenahay waa barnaamij aynu wada leenahay ummadda soomaaliyeed ay uu ka dhexeeyo oo barnaamijkan doonayno inaanu dadka wacyigelin iyo toosin aanu aan aanu ugu sameyno oo barnaamij aanu doonaynay in wariyaasha dhalinyaradii ay nagaga daydaan oo ay la soo bixi karayaan eh, media unique ah oo ka duwan kii dadku ay hore u isticmaali jireen maaha xilligii raadiyo muqdisho la dhegeysan jiray maaha xilligii idaacadda b b c la dhegeysan jiray qofku ikhtiyaar buu leeyahay ama choice buu leeyahay uu iminka meelo kala duduwan oo kala dhow dhow uu ka kala heli karayo barnaamijyada xiisaha leh ee uu jecel yahay oo barnaamijka dhisaankiisa aan u sameynay in entertainmentna uu ku jiro een, realityga siyaasadda soomaaliduna waxa ay ku tallaabsanayso ay ku jirto Een, dadka marka waxaan odhan lahaa number one nasoo siiyo feedbackiina talooyinkiina tusaalihiina wax ka beddelka iyo fakar een, ku kordhinta barnaamijkan Een, runtii annaga waxaa naga galaa aniga yaasiinba tamar fara badan iyo wakti fara badan iyo kharash intaaba een, iyo time intaasba waxaan u gelinay waxa weeyaan inaan ummadda soomaaliyeed usoo bandhigno waxa wadankooda ka jira ama qurbaha ay ka no- ku nool yihiin een, een, ka jira marka dadka soomaaliyeed ee gaar ahaan madashan tun ee dhimka naga daawanay ama naga dhegeysanay baan idhahdee waxaan usoo jeedin lahaa un in wixii taageero ah ee talo iyo tusaaleba aadna siin kartaan in aadna soo gaarsiisaan annagoo barnaamijka idinku soo qori doona amaba aad ka heli kartaan meelaha aad nagala soo xidhiiri karaysaan aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayaa waanu ku faraxsanahay runtii inaynu maanta si toosa anagoon istudiyoi fadhiyin anigii yaasiinba aan isu maqalno mahadsanidin sidaas oo kale cali kolley dee waa dhigtay sideedii waad u dhigtay waxa weeyaan kolley kaftanka siyaasadda waa siduu cali inii sheegay waa wax dadku uu wada leeyahay waa waxa dadku aad iyo aad ugu riyaaqeen hadda haddii imeeladayadoo kale dadyoga nala soo nala soo xiriiraya waxa weeye ilaa tulooyinkii ayaa nala ka soo wacaya oo aad looga daawadaa kolley dowladda marka ama dowlad goboleeda ha ahaatee ama dowladda federaalka ha ahaatee waxa had iyo jeer aanu sii dayno sababahay u daawadaan waxaa ka mid ah dee shacab weynaha ootwenay dadka hadda ku jira ay ka mid yihiin oo aada u daawada dadyo aada u badan oo soomaaliyeedna oo u daawato had iyo jeerna wixii aanu sii dayno dee jawaabteeda waa helnaa fariinta had iyo jeer dadyo badan oo masaakiina sidaanu hore idinku sheegnay oo aan codkooda marnaba la dhegaysan jirin ayaa hadda si toos ah ay u dhegaystaan madaxda soomaaliyeed ama dowlad goboleed ha ahaato ama federaal ha ahaatee waxaanuna anagii cali xoogga saarnaa dadkaas masaakiinta ah oo la dulminayo dhinac kasta ama dhinac siyaasadeed ha lagu dulmiyo ama dhinac kaleba ha lagu dulmiyo ama dhul ha laga qaado ama dee dowladda haba dhegaysan weyday had iyo jeer fariintooda ayaanu qaab maskixiyana ay ku jirto soomaaliya dadyo badan ayaa waxay u qabaan waxaan kaftan keliya ma aha kaftan waxaan rabnaa dee biyihii iyo cuntadii way isu baahan yihiin haddii aad cunto cunaysid biyaad u baahan tahay ku labta marka kaftanka waxaan ugu soo darnay bal si ka duwan siyaabihii hore ee soomaaliya ee de war dad verizaniasihe ay intay soo fadhiistaan ay ku sheegaan inaan u gudbino qaab idinkoo qoslaya marra wixii aad leedin wallaahi waxaan waa xaqiiq waa dhab aan idinku soo gudbino marka had iyo jeer sida caliini ku sheegay wakti badan ayaanu geynaa ama xidhiirka aan la samayno waxaanu soo daynayno aanu xaqiijino had iyo jeerna waxyaalaha aanu soo daynayna waa wax runa oo aanu soo xaqiijinay siyaabo badan kusoo xaqiijinay meel kastana waxaa noo jooga wariyayaal sidaas ayaa tahayna haddana waa soo xaqiijinaa siyaabo badan baan kusoo xaqiijinaa dadyo badanna markaanu ka hadlayno magaalooyinkooda dee aanu weligeeda tegin anagoo maraykan jooga waa yaabaan markay arkaan oo yidhahdeen war dadkan talow yaa usoo warrama xaggeese looga soo warramaa marka had iyo jeer dadka soomaaliyeed waa barnaamij ay aada u jecel yihiin waxaanu ka garan karnaa dadyoga keliya intana soo wacaysa ama facebook ha ahaato ama email ha ahaato ama twitterka ha ahaato dhinac kasta nagala soo xidhiidhaysa iyo qaabka waxa weeye haddii aanu saacad la daahno anagoo aan ogeyn bay iyagu ogyihiin oo leeyihiin war saacadaasaad la daahdeene maxaa barnaamijkii ku dhacay madhaama soo diinaysaan marka sida calina sheegay gabdhaha ilaahay khayra siiyo gabdhaha ayaa aada ugu fara badan daawashadeeda oo aada iyo aad iyagu feedbackooda noo soo siiya marka madasha twenty eight dee aad iyo aad ayaanu ku mahad celinaynaa jaaniskan fiicanana siiseen waraysiga kolley dee midiyuhu isu baahan yahay kolley aad iyo aad baad umahadsantihiin wada xidhiirna waa yeelan doonaa insha allah aad baad umahadsantay yaasiin iyo cali xaraare sida runtaa aad baanu idinku hambalyeelnaa toogan soomaalida u baahnayd ee maanta noqday wax lagu qaboobo oo war saxa oo si dhamaystiran oo leh baaktiskii ama caddayntii wixii aad ka hadlayseen oo aad ku daraysaan hab siyaasadeed kuna jirto siaas u dhigeen yaasiin iyo calibo u dhigeen ay ay ku jirto kaftan ay si fiican kaaga degayso adoo qoslaya haddana niyuuskii daawanaya sida markaynu niyuusyada daawanayno indhahana siaa u taagaysa dhaguhuna ku taagmayaan aan ahayne aada qosleysid marka waa wax la yara soomaalidu u baahneed dhinac walbaba psychology ahaan hadday noqoto stresskan iyo dhibtan iyo walwalka badan ee soomaaliya ee aada iyo aad baanuna idinkugu inood dhiirigelinayna inaad sii wadaan yoogina noqo ilaahay waxaanu ka rajeynaynaa mid in socda oo wax badan soomaalida u qabta iyo wax badan ay doonaya inay arrimahooda ka ogaadaan u fudaydiya waxaana jeclay futureka inaad nagu soo noqotaan oo aynu baanan noqono madasha eight twenty eight iyo guuleyste iyo bandhiga siyaasa siyaasadda inaynu dib iskugu soo noqono xiriir fiican samayno hadeerna waxaan u gudbayaa dhowr nin oo siyaasiyiin ah oo oo ku jira madasha inay su-aalo kooban idin weydiiyaan maadaama aada already ama siday tahayba aada heshaan feedbacka iyo siday wax u socdaan in wax laydinka yidhaahdo bal qolka amin madasha twenty eightna ama sideed iyo labaatanna bal dadka memberska ka ay inay dhowr su-aaladeeda weydiiyaan haddii way bidno